ذكروا الأجيال أنا أمة ما رآها الكون يوما تزدرى ذكروا الأجيال أنا أمة ما رآها الكون يوما تزدرى ذكروا الأجيال أنا أمة ما رآها الكون bilowgii sannadkii labadii kun iyo toddobadii ciidamada xabashida etoobiya ayaa isku ballaariyey saldhigyana ka samaystay xaafadaha iyo degmooyinka magaalada muqdisho islamarkaana bilaabay gumaad aan loo meeldayin xasuuq wadareedyo iyo dilal bareer ah oo ay ku beegsanayeen dadka soomaaliyeed iyagoo aanan u kala soocin da'yar iyo duqay intuba waxayna beegsanayeen goobaha cibaadada kuwa ganacsiga iyo xaafadaha kala duwan ee magaalada muqdisho waxaana sidii dhaqankooduba ahaa ay beegsanayeen jinsiga soomaaliga si ay bannaanka u soo dhigaan cadaawadda ay u qabaan dadka soomaaliyeed dhinaca ka mid ah gaboodfalladii xilligaasi ka dhacay magaalada muqdisho waxaa inoo soo koobayaa sheekh xasan iyo caqoob cali nasaara alxabasha markii ay qabsadeen caasimadda dalka ee muqdisho waxay durbaba la soo baxeen cadaawadii waxayna bilaabeen xasuuq iyo dillo wadareedyo ka dhan ah shacbiga muslimka ee muqdisho ku noolaa iyadoo xitaa uusan wax dagaal ah weli lagu bilaabin ama ku bilaaban ayaga hay-adaha daraasaadka waxay sheegeen inay geysteen dembiyo dagaal oo ka baxsan xerarka dagaalka wax loo yaqaano waxay si aan kala soc lahayn aafadaha magaalada muqdisho ugu garaacayeen sawaariikhda loo yaqaano katooshaha ama reer muqdisho fooriyow ay u yaqaanaan afartii bilood ee ugu horreysay waxay dileen dad lagu qiyaasay kun iyo shan boqol oo ruux oo muslima oo ku kala noolaa daafaha magaalada muqdisho sannaddii laba kun iyo siddeed amnesty international waxay sheegtay in iyadoo duulaanku uu hal sano socdo keliya ay tirada dhimashada ku sii dhowaatay toban kun oo qof oo muslim ah ku dhowaadna hal milyan ayaa ku barakacday gobollada dalka oo reer muqdisho ah in ka badan saddex boqol soddon iyo shan kun oo qof ayaa u barakacday dalalka dibadda xasuuqyada ay geysteen ee lama ilaabaanka ah waxaa ka mid ah oo taariikhda ummadda muslimkuna ay sajishay oo ay duubtay ay qortay waxaa ka mid ah xasuuqii ay ka geysteen masaajidka alhidaaya ee magaalada muqdisho ku yaallo ee culimmada lagu laayey kaas oo dhacay dabayaaqadii bishii abriil ee sannadkii laba kun iyo siddeedii in ka badan labaatan qofna lagu dilay kuwaas oo qaarkood ay ku gowraceen masaajidka iriddiisa kuwo kalena ay toos ugu toogteen xasuuqa bakaara wuxuu ahaa mid tirabeel ah waxaana ugu badnaa midkii dhacay kow iyo labaatankii bishii sideedaad laba kun iyo sideedii oo ay ku dileen in ka badan konton ruux oo muslimiinah waxaa sii dheeraa kufsiga xarigga jirdilka iyo burburinta dhismayaasha ganacsiga iyo kuwa deegaanka ah gumaadkii ay ka geysteen muqdisho laba kun iyo toddobadii ilaa laba kun iyo sagaalkii halkan wax lagu soo koobi kara ma aha laakiin allaha fadigii in kastoo ay ahayd musiibo ummadda muslimka ee soomaaliyeed soo martay haddana wax badan ayuu allaah dadka ku fahamsiiyey xaqiiqatan oo dadkii ayaa xaqa ku soo raacay oo wixii qarsoonaabaa feedmay waxaa loo qabay inay dowlad soomaaliyeed ay dhisayaan xaqiiqooyinkaas oo dhan baa ilaahay subxaana wa tacaala ku fayday waxaana caradii ka dhalatay gumaadkaas ay midaysay quluubta shacbiga iyo mujaahidiinta alxamdu lilah waxaana qarxay foolkaanooyin cara ah oo gogolxaar u noqday dagaalkii weynaa ee xabashada casharka lama ilaabaanka loogu dhigay dadka soomaaliyeed iyo mujaahidiintooda oo ka dhiidhinaya duulaanka xabashida iyo cadaawada xidiidaysatay ee nasaarada etoobiya ayaa hubka u qaatay sidii ay isaga dafcin lahaayeen weerarada xabashida loogana saari lahaa xaafadaha ay ka joogaan magaalada caasimadda ah macalin aadam xaashi cayrow iyo mas-uuliyiintii mujaahidiinta ee xilligaasi hogaaminayay jihaadka ayaana dejiyey qorsho dagaaleedka xarbulcisaabaadka iyo dagaal xaafadeedka si loo kala dhantaalo awooddii ishaysatay cadowga macalinka ayaana xilligaasi si isku mid ah uga soo muuqday fagaaraha dagaalka iyo manaabiirta taxriidka waxaan nala gudboon odaga iyo habarta iyo dhallinyarada intaba inaannu qalabka qaadanno maanta waxaannu rabnaa inaannu iska kicinno cadowga ilaahay annagoo alle tabaaraka wa tacaala kaashanayna dowlad aan ka rabnaa taageere ma jirto cid aan taageere ka doonayna ma jirto allahi tabaaraka wa tacaala war ilaahay miyaa nugu filayn alla waa nugu filanyi maanta istinfaar ayaa nugu waajiba kulligan inaan baxno waa inaannu dukaamada xidhannaa oo ganacsiga aanu joojinnaa oo kulliganna qalabka aanu qaadannaa oon cadowga isku haraynaa oo kulligana calankaan qaadanaa laa ilaaha ila allahu maxamedan rasuulullah si ilaahay subxaana wa tacaala shahaado uu noo siiyo cadowgeennana alla uu nooga kar qaado u jabsho oo u dulleeyo ilaahay subxaana wa tacaala wuu noo gargaarayaa walaalayaal ha fiirinina tabaryaradanada ilaahay awooddiisa tabaaraka wa tacaala fiiriya nasriga gacantiisuu ku jiraa sawaariikhda etoobiya ee soo tuuraysa ama maraykanku ama cumarada la socota etoobiya ay wadato qof kastoo wax ku gaaraan biidn illaahi tacaala waa shahiid dagaalka ka dhanka ah itoobiyaanka ayaa maalinba maalinta ka dambaysa sii xoogaysanayey gobollada dalkana weerarada jidgalka ah ayaa joogto ka noqday kamaa-in badan ayaana ka dhacay waddada dheer ee isku xirta magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo ilaa uu yaraaday isu socodka xabashida ee dalka gudaha muqdishona weeraradu way sii karar qaateen koob iyo labaatankii bishii saddexaad ee labadii kun iyo toddobadii waxaa dhacay dagaal saf ballaaran ah oo ishaystay mingaashaandhigga shiir kole ilaa iyo saybiyano waddooyinka ayaana lagu arkayey askarta xabashida oo ku dhex gubanaya gaadiidkooda sagaal iyo labaatankii isla bishaasi dagaal kale oo ka aan ka khasaaro yarayn ayaa xabashida ku qabsaday xaafadaha cali kamiin fagax hotel ramadaan ilaa isbartiimada sagaal iyo tobankii bishii afaraad ee labadii kun iyo toddobadii waxaa bilowday dagaalkii ku caanka baxay sagaalka maalin ee sida ba-an loogu gumaaday itoobiyaanka wax ka mid ah taariikhda dagaalkii ballaarnaa ee xabashida lagula galay muqdisho waxaa inooga warramayaa sheekh mukhtaar abu muslim dagaalkii muqdisho lagula galay ciidanka saliibiyiinta itoobiya wuxuu ahaa dagaal iska caabin ah oo aan loo kala harin mujaahidiinta shacabka ganacsatada iyo hogaamiyaasha dhaqanka tusaale sagaaliyo tobankii abril laba kun iyo toddobadii maalin khamiis ah xilli aroornimo ah waxay magaalada muqdisho ku waabariisatay dagaal aad u xoogan waxaana bilowday dagaalkii loogu magacdaray sagaalka maalmood kaas oo muddo ku dhow laba toddobaad oo xiriir ah socday wuxuu ahaa dagaal ay shacabka muqdisho iyo mujaahidiintooda oo iskaashanaya la galeen ciidanka xabashida dagaalkaasi wuxuu si gaar ah uga dhacay xaafadaha kale ah towfiiq miisaanka dhuxusha xamar jadiid xamar bile isgoyska ifkaxalane cali kamiin isbartiibada iyo xarunta xisbiga iyo inta badan jidka warshadaha dagaalkaas wuxuu ahaa dagaalkii ugu xooganaa ee abid muqdisho lagula galo ciidanka xabashida dadka qaarna waxayba dhahaan wuxuu ahaa dagaalkii ugu cuslaa ee muqdisho ka dhaca waxayna xabashida ku waayeen boqolaal ka mid ah ciidankooda wuxuuna u noqday barmadow oo aan xusuustooda ka go-in xabashidu wax waliba way u adeegsatay iska cabinta xoogagii jihaadka ee kula dagaalamayay xaafadaha muqdisho wayna awoodi weyday inay la qabsato dagaal xaafadeedka xitaa waxay adeegsatay diyaaradaha dagaalka waxaana xusid mudan in mid ka mid ah diyaaradahaasi la soo riday intii uu dagaalku socday wadooyinka magaalada muqdisho ayaa lagu qarxiyey oo lagu jiiday ciidanka xabashida waxaana in muddo ah laamiga warshadaha yaalay qolfoofta gaadiidka laga gubay xabashida iyo meydadkii askartooda ciidamadoodii duulaanka ahaa macnawiyaadka ayaa ka dhintay waxaana markii ay ogaadeen inay u dhexeeyaan halaaga muqdisho iyo cagajuglaynta saraakiishooda ay qaarkood u baxsadeen dalka yeman mid ka mid ah wargeysyadii ka soo bixi jiray dalka yeman ayaan xusuustaa inuu qoray warbixin uu ku sheegayo in ku dhowaad sagaashan askari oo xabashi ah oo ka soo baxsaday dagaalkii muqdisho ay soo gaareen dalka yeman waxay si joogto ah ula kulmayeen weeraro isdabajoog ah oo si maalinla ah loogu beegsanayay xeryahooda iyo isu socodka gaadiidkooda camaliyaadka istishhaadiyada iyo dagaalada tooska ah marna kama joogsan xabashida ilaa ay dharaar cad iskaga baxeen magaalada muqdisho iyagoo jabay camaliyaadka la xusi karo xilligaas lagu naafeeyey xabashida waxaa ka mid ahaa bilowgii laba kun iyo toddobadii markii ay ciidamada xabashidu qabsadeen magaalada muqdisho waxaa camiliyadii ugu horeysay ee istishhaadiye ah magaalada muqdisho ka dhacday ka fuliyey istishhaadi lagu magacaabo aadan okyaale waxayna ka dhacday camiliyadaasi xero xabashida nasaaradu ay ku lahaayeen deegaanka ceel cafiid ee u dhexeeyey magaalada muqdisho iyo balcad camaliyadaasi waxaa ku halaagsamay in ka badan labiiyo toddobaatan askari oo xabashi ah sababta camaliyadaasina waxay ahayd gabar lagu magacaabo suuban oo ay ciidanka tigreega oo xeradaa deganaa ay ku kufsadeen iyadoo caano usoo wada magaalada muqdisho ay ku kufsadeen bartaasi ayay waxay ku dhawaaqday sidii gabadhii muslimada ay tiri waa islaamaahu tiri oo kale war yaa iiga gargaaraya xabashidan i kufsatay intaas mujaahidiintii baa markaa kadib ajiibay fadhi degdeg baana la qaatay camali ishaadiyaan loo diyaariyey wayna ku halaagsameen koob iyo labaatankii bishii afraad laba kun iyo toddobadii camaliyad istishhaadiyo ah oo barakaysnad ayuu ka fuliyey istishhaadi cabdulcasiis daawuud cabdulqaadir xerada isluubta ee ay deganaayeen ciidamada xabashida camiliyadan ayaa ka ballaarnayd camaliyaadkii ka horeeyey waxayna khasaare ba'an u geysatay etoobiyaanka waxaana ku halaagsamay ku dhowaad afar boqol oo askari oo xabashi ah falilaahi alxamdu walminna afar labaatankii bishii afraad laba kun iyo toddobadii camaliyad istishhaadi ah ayuu ku fuliyey istishhaadi cuthmaan oodibo saldhig ay xabashida ku lahaayeen magaalada afgooye weerarkaasna waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday in ka badan laba boqol iyo toddobaatan askari oo xabashi ah bilmunaasaba waxaa maanta ku beegan oo taariikhdan aan joogno maanta ku beegan maalintii ay ciidamada xabashidu dharaar cad isaga baxeen magaalada muqdisho markii ay ka jabeen dagaalkii muqdisho waxaan rabaa inaan halkan uga faa'iidaysto inaan u ducayno abdaashii iyo geesiyaashii iyo shuhadadii dagaalkaas dhiiggooda ku qoray ilaahay subxaana wa tacaala shahaadadu allah ka aqbalo shahaadadu allah ka aqbalo shahaadadu allah ka aqbalo ilaahay subxaana wa tacaala annagana allah na sugo shahaadana allah noogu soo khatimo mujaahidiinta joogta maanta ee allah uu ku sharfay maanta waafajiyey camalkan waxaan leeyahay xabashadii shalay waxaa xarcad muqdisho ka cayriyey rag walaalihiinna ah oo dhexda u dhujistay maantana xabashada joogta waa inaad u dhigtaan walaalayaal darsi ay ku ilaabaan tii ay ku dhigaan walaalihiin aabbayaashiin iyo awowayaashiinnii qarniyo badan wixii ay ku taameeyeen ku hasaawayeen oo macaakuyse ay ku riyoonayeen xabashida inay dalkan muslimka ay ku sameeyaan oo maantana ay damacsan yihiin dhiigbaxa sida ayuu ugu socday xabashida ilaa dhammaadkii sannadkii labadii kun iyo toddobadii oo ay bilaabeen in iyagoo lugaynaya ay dalka isaga baxaan waxaana askarigoodii ugu dembeeyey uu buundada doolow ka tallaabay siddeed iyo labaatankii bishii koowaad ee sannadkii labadii kun iyo siddeeddii dhammaan dhulkii ay ka soo baxeenna waxaa la wareegay mujaahidiinta waxaana looga dhawaaqay wilaayaad islaami ah oo dadka ku maamula sharciga alleh kuwaas oo ka hergelay koob iyo toban gobol oo dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya laakiin xabashida si la mid ah sidii ay uga caroodeen maamulkii maxaakiimta haddana waxay mar kale ka caroodeen maamulkii wilaayaadka islaamiga ah ee kahna qaaday dalka waxayna soo qaadeen duulaan ballaaran sida uu noo sharaxayo abu ibraahiim xabashida markii lagu jebiyey muqdisho bilowgii laba kun iyo sagaalkii ayay hadhcad ka lugaysay muqdisho oo ay ka gudbeen xuduudda doolow kadib jabkooda si loo qariyo waxaa loo sameeyey boodh lagu duugayo amba lagu qarinayo jabkooda oo ah in lagu bedelay ciidamada amisom ee ka socday uganda iyo burundi iyadoo xaqiiqdu ay ahayd inay cagaheeda kaga baxsatay jaxiimada muqdisho durbaba markii la jebiyey xabashida maamulada wilaayaadka islaamiga ayaa ku baahay dalka oo ku dhaqanka shareecada islaamka ka hirgeliyey magaalooyinkii ugu waaweynaa dalka qiyaadadii mujaahidiinta ee joogtay iyo culimmadii muslimiinta sida macalin aadan sheekh abu zubayr iyo raggii garbahooda taagnaa ayaa ku dhawaaqay jihaad ka dhan ah isbahaysiga amisom iyo weliba in loola dagaalamo si ka adag sidii loola diriray xabashida taasi waxay keentay in isbahaysigii kufaarta afrikaanta amisom iyo xukuumaddii ay ilaalinayeen lagu awdo meel yar oo ka mid a caasimadda inta badan magaalada muqdisho iyo gobollada dalkana shareecada islaamka laga hirgeliyo taasina waxay ka cadhaysiisay mar kale xabashidii oo markooda u soo gurmaday walaalahooda uganda iyo burundi waxay sannadkii laba kun iyo koob iyo tobankii ilaa iyo bilowgii laba kun iyo labaatan iyo laba waxay soo qaadeen duulaanno ballaaran oo ay ku soo galeen magaalooyinka dalka sida ceelbuur maxaas beledweyne baydhabo xudur tiyeglow garbahaarey iyo magaalooyin kale xilligaas si adag ayaa loola dagaalamay waxayna isaga baxday qaar ka mida dhulka ay qabsatay sannadkii laba kun iyo toban iyo saddexdii si dadka soomaaliyeed ee cadaawadda fog kala dhaxayso xabashida loo marin habaabiyo waxaa ciidamadii etoobiya loo rogay shaatiga waxaana lagu daray isbahaysiga kufaarta afrikaanta sanadkii xigayna laba kun iyo afariyo tobankii wuxuu xasan sheekh xabashida u soo kaalmaystay duulaankii la odhan jiray hindian oshian ee lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga tirakoobyadu waxay sheegayaan in hadda koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ay ku sugan yihiin ciidamo gaaraya afartan iyo shan kun oo askari oo etoobiyaan ah sida laga soo xigtay ilawareedyo diblomaasiyadeed oo wax laga weydiiyey galaangalka etoobiya ay ku leedahay xukuumadda muqdisho allah mahadiis waxay gacmaha mujaahidiinta kala kulmeen weeraro taariikhda galay oo laga xusi karo weerarkii yurkud ee dhacay kun afar boqol soddon iyo saddexdii hijriga kii jameecada oo dhacay kun afar boqol iyo soddon iyo lixdii hijriga weerarkii buuraha kaba oo isaguna dhacay kun afar boqol iyo afartankii hijriga iyo camaliyadii ugu dambeysay ee rabdhuuree kun afar boqol afartan iyo shan oo ciidamadii ugu badnaa lagu laayay xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu allaah waafajiyey inay hor istaagto damicii isballaarinta xabashida iyo hankeedii ahaa inay qabsato dalka soomaaliya waxayna ciidankii nasaarada ee etoobiya ay noqdeen kuwo ku awdan ama ku go'doonsan xeryaha ku yaala magaalooyinka ay qabsadeen kadib markii ay la kulmeen weeraro ba'an oo jabhadeyn ah iyo kamayn xoogan maanta ma jiro wax isu socod dhulka ah oo ka dhexeeya xeryahooda marka keliya ee ay dhaqdhaqaaqaanna waa marka ay beddelka yihiin markaasna waxaa qabsada weeraro aysan mahadin oo ay ku waayaan boqolaal askari tan iyo markii xabashidu ay cagta soo dhigeen soomaaliya laga soo bilaabo sannadkii labadii kun iyo lixdii waxaa talada dalka etoobiya isku beddelay ilaa saddex hogaamiye mana jiro mid natiijo ka keenay duulaankooda soomaaliya oo ay ku waayeen kumanaan askari maantana waxayba ku jiraan xilligoodii ay ugu liiteen oo waxaa waddankooda ka socda dagaallo gudaha ah oo inta badan qowmiyadaha dalka etoobiya waxay la diriirsan yihiin dowladda iyadoo dagaallada sokeeye ay u sii dheer yihiin abay axmed ayaana tan iyo markii uu talada la wareegay wuxuu la kowsaday mucaarad hubaysan oo ka soo horjeeda dowladdiisa iyadoo qowmiyadda tigreega ay marqarka u fuushay inay riddo xukuumaddiisa kadib markii adisababa ay albaabada u garaaceen hadda isagoo doonaya inuu isku soo dhoweeyo quluubta dadka etoobiyaanka ah ee kala qaybsamay ayuu dib u soo cusboonaysiiyey colaaddii soo jireenka ahayd ee xabshida iyo soomaalida si uu gadoodka uga imaanaya gudaha uga horgeeyo xiisad kale oo uu isleeyahay way midayn kartaa shucuubta xabashida waana markii uu sheegtay inuu la wareegayo xeebaha baddacas ee soomaaliya inkastoo abiy axmed uu go'aansaday inuu dib u soo nooleeyo sooyaalka colaaddii soo jireenka ahayd ee ka dhexaysay nasaarada etoobiyaanka ah iyo dadka soomaaliyeed ee muslimka ah si halkaasi uga helo xalkii uu ku midayn lahaa qowmiyadaha kaliirdhoobay ee xabashida haddana waxaa suuragal ah inuu dalkiisa u jeexo dhabbihii lagu soo afjari lahaa dulmigooda loogana soo ceshan lahaa dhulalkii muslimiinta ee muddada dheer ku hoos jiray xukunka nasaarada العلا واسترسلت في سبيل الله تبني المنبرا وامتطت هام العلا واسترسلت في سبيل الله تبني المنبرا بكتاب الله تبني مجدها بكتاب الله تبني مجدها لا بفسق أو بزيغ يفترى لا بفسق أو بزيغ يفترى